kulankana ay soo qabanqaabiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada balanballe ayaa loogu duceeyey dadkii ku dhintay qaraxii afar iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen shacab aan waxba galabsan gudoomiyaha dhallinyarada degmada balanballe xasan muuse xirsi iyo qaar ka mid a qaybihii kala duwnaa ee bulshada oo goobta ka hadlay ayaa sidan ka sheegay odayaashii haweenkii ururkii dhallinyarada dhammaan qaybihii bulshada oo dhan halkan isugu jiraan maamulkii degmada wax halkan loo kala haramara waxaan iskugu imaanay harada ka dhacday dalka soomaaliya afar tobankii oktoobar halkaasoo shacab soomaaliyeed oo aan waxba galabsan aad iyo aad baan uga xunahay yacni dhacdada ku dhacday dadka soomaaliyeed waan ka tacsiyeynaynaa waxaan direynaa intii dhimatay allah u naxariista ayaan leenahay inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay allah ka bogseeye waxaa la gaaray xog xilligii ummadda soomaaliyeed ee iskaashan laheyd waxaanu rabnaa inaan midowno aanu ku midowna midnimada soomaaliyeed dowladnimada maanta soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato masiibadii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacday isgoyska soobe ee ku dhacday ummadda soomaaliya inaan la murugoonno inaan la oyno inaan u muujinno inaan la danqanayno waxaannu leennahay kuwii dhintay ilaahu jannadaada fardowsa geed kuwa dhaawacaana ilaahu caafimaad sare casiir soomaali haddaan nahay aad baan uga xunnahay waa ka ooyeynaa waa ka murugaysannahay ooyada halkaas ku baaba'day naafada halkaas ku baaba'day saqiirka halkaas ku baaba'ay waxaan leenahay haddaan nahay degmada balanballe waa ka murugaysannahay dowladda federaalka waxaan u sheegahayaa wax ku gaara ma leh dadweynaha ayay u taallaa waxaan aada uga xunnahay ubaxii soo kacayay oo ku baaba'ay qaraxaasi waxaa la yidhi waxayan tix yar oo gabay ah haddii dunida tiir leedaho lagu tanaadayo tolmoonihii maxamed baan laga taxaabeene haddii la noolaanayo dunida waxaa ku noolaan lahaa nebi maxamed annaga og in la dhimanayo haddana waxaan aada uga xunnahay qaraxaas dhibka weyn u geystay bulshada soomaaliyeed ugu dambayntii ayaa kulankan lagu barordiiqayey dadkii ku dhintay qaraxii magaalada muqdisho ka dhacay afar iyo tobankii bishan ayaa waxaa soo xiray madaxa arrimaha bulshada degmada balanballe saalax cabdulla maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada balanballe cabdirasaaq axmed xalane waxaan leenahay dadkii halkaa ku dhintay waxaan leenahay dadkii halkaa ku dhintay ilaahay ha u naxariisto dadkii ay ka dhinteenna samir iyo iimaan ha ka siiyo inta dhaawacaana dalkaa ciddii geysatay waa cambaaraysan yihiin waa wax fool xun oo lala yaabo arrintaas balanballe haddaan nahay degmada balanballe ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada aad iyo aad waxaan mataqaanaa uga xunnahay wixii ka dhacay oo ay ka geediyeen dhallinyarada degmada oo abaa weli barnaamijkan aad baan uga mataqaanaa tacsiyeynaynaa dhallinyarada waxaan leeyahay hal kelmad baan leeyahay insha allah kelmaddaas waxay tahay inta fiican baan waxaan ka abbaarayna dhallinyarada macnihii taariikhdii lasoo maray waxa ay soo sameeyeen ayalla cabdulaahi jaamac radio daljir